بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين caawa in sha allahu tacaalaa waxaan bilaabaynaa kitaabka la yidhaahdo caqiidat salaf wa asxaabi اlxadiid lilimaam abi cuhmaan ismaaciil ibni cabdiraxmaan assaabuni kitaabka intaanan gudo gelin ka hor waxaan wax ka tilmaamaynaa tarjamada sheikha raximah اllah alimaamu saabuni raximah اllah waxaa la yidhahdaa ismaaciil ibna cabdiraxmaan ibna axmed annaysaabuuri assaabuni wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa saddex boqol toddobaatan iyo saddexdii hijiriyada sida caadada iyo macruufka ahna culummona waa lahaa oo wax ka soo bartay arday asiga wax ka faa'iidaysatana waa lahaa taasina hadda waa caadada culummada iyo dalabatulcilmiga in markay wax baranayaan culummo ay ka faa'iidaystaan markay wax faa'iidaystaan kadibna ay keyrkood u faa'iideeyaan alimaamu saabuni raximah ullah nisbada loo nisbaynayo ila saabuun culammada qaar waxay yidhaahdeen waa nisbatu camal awowayaashii mid ka mid ah ayaa wuxuu ka shaqayn jira uu farsamayn jiray saabuunta sidaa darteed ayaa loogu nisbeeyey waa nisba ilaa camali bacdi alajdaad awowayaashii qaar ka mid ah camalkii ay qabanayeen wax ka mida we ama yacni camal ay qaban jireenaa loo nisbeeyey saabuni raximah ullah wuxuu ka mid yahay min alculamaai min culamaai min alculamaa'i almutaqadimiin sida hadda aad ku maqlayseen taariikhda uu dhashay saddex boqol toddobaatan iyo saddexdii hijiriyada dadka qaar markay maqlaan assaabuni waxaa laga yaabaa inay ku khaldaan moxamed ibni cali assaabuni saaxibu safwat atafaasiir saabuniga iska leh safwatu tafaasiir waa mucaasir waana ashcari fi lcaqiida tafsiirkiisana wuxuu sheegay inuu ka soo gaabiyey tafsiir ibni jariir iyo tafsiir ibni kathiir laakiin sawaab maahan ibnu kathiir iyo ibni jariir waxaysan aaminsanayn oo caqaa'id faasidah u dhex geliyey kaasi marka waa mucaasir laakiin ninkan waa imaam min a'immati اlmuslimiin almutaqadimiin ayuu ka mid yahay culimmaduna way ammaaneen alimaamu saabuni raximah اllah waa nin macruuf ku ahaa biاlcilmi wاlfadl alimaamu اlbayhaqi raximah اllah wuxuu yidhi xadaanaa imaamu اlmuslimiina xaqa wa shaykhu اlislaami sidqa abu cuhmaan assaabuni kadibna waxbuu ka soo naqliyey assaabuni raximah اllah wuxuu ka mid ahaa ardada abu cabdillaahi alxaakim saaxibu almustadrak ardadiisuu ka mid ahaa wuxuuna ka mid ahaa min mashaayikh albayhaqi min mashaayikh alimaam abi bakr albayhaqi ayuu ka mid ahaa alimaam الdahabi raximah اllah fii siyari aclaami الnubalaa markuu u tarjumaynaya abu cuhmaan aلsaabuni wuxuu yihi alimaam اlcallaama alqudwa almufasir almudakir almuxadis shaykhu اlislaam abu cuhmaan ammaantaas culummada waxay ku tusinaysaa oy daliil u tahay fadliga uu leeyahay imaamkan iyo maqaamka uu ka taagan yahay bayn alculamaa alimaamu saabuni raximah اllah mu'alafaadkiisa kitaabkaana ka mid ah caqiidaة الsalaf wa asxaabi اlxadiid waxaa ka mid ah kitaab la yidhaha alintisaar asaana soo qaadan doona fi hada alkitaab kitaabkan dhexdiisa ayuu meelaha qaar ku sheegi doonaa waxaa ka mid a kitaabu اlarbaciin afartan xadiid ou jamciyey alimaamu الnawowi raximah اllah fii muqadimati alarbaciin الnawowi ayuu ku sheegay in saabuuni uu leeyahay kitaab ku saabsan fi اlarbaciin wuxuu kaluu leeyahay kitaab la yidhaha kitaabu lmi'atayn oo laba boqol oo xadiis uu doortay uu ku jamciyey wuxuu leeyahay kitaab kaloo la yidhahdo kitaabu dacawaat waxaa wax ka soo naqliya albayhaqi raximah اllah fi اlasmaaءi wالصifaat mu'alafaadkiisa hadda waxaa ugu mashhuursan oo cariga yaallo waa kitaabkan caqiidaة الsalaf wa asxaabi اlxadiid mufasirna waa ahaa fi tafsiir baac dheeruu ku lahaa waana muxadid walidaalika alqaabta uu u tirinayay addahabi muxuu ku daray almufasir waxaana lagu sheegay fii tarjamatihi in hal aayadood hal aayad oo qur'aanka ka mid ah muddo bila inuu sharaxayo yacni wuxuu ahaa caalim muطalic ku ah fi tafsiir taasi waxay tusinaysaa bay yidhahdeen culammada inuu yahay طawiil اlbaac fi الtafsiir aلصaabuni raximah اllah fi اlcaqiida wa calى caqiidati الsalaf الصaalix taasna adilaba in loo raadiyo uma baahna waxaa khayru daliila ah kitaabkiisan caqiidatu salaf wa asxaabi alxadiid wuxuu aaminsan yahay halkaan uu ku sheegay wuxuu aaminsan yahay kitaabkaanuu gudihiisa ku sharaxay caqiidadiisu ma qarsoone waa waadix caqiidadiisuna waa caqiidatu salafi asaalix ridwaan ullaahi calayhim waa caqiidadii nebiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa iyo taabiciinta iyo a'imaة اlhudaa aلصaabuni raximah اllah aabbihiis caalim uu ahaa aabbihiis cabdiraxmaan oo kunyadiisana la dhihi jiray abu nasr wuxuu ahaa caalim saabuni oo yar ayaana la dilay aabbihii kadibna wuxuu istaagay saabuni raximah اllah ama la fariisiiyey maqaamkii aabbihii oo asoo dhallinyaro ah culummo badan wax ka faa'iidaysan jireen xalqadii aabbihii ayuu fadhiistay xagga madhabka alimaamu saabuni raximah اllah waa shaaficiyu lmadhab madhabkiisu waa madhab shaaficiya waxaana u tarjameeyey الsubki raximah اllah fi طabaqaati الshaaficiya alkubraa kitaabkaasna asubki wuxuu ugu tarjumeeyaa sida ciwaankiisa ku cadba a'imaةu shaaficiya waa laga yaabaa dadka qaar inuu soo qaato istidraadan laakiin asal ahaan shaaficiyada ugu tarjumaynaya qofkii kaleu soo qaatoon shaafici ahaynna munaasabad iyo calaaqo kala dhexaysa qofka u tarjumaynaya unbuu ku keenaa muddooyinka dambe waxaa caan baxay ninkii haddii ninka la yidhaha ama caalimka haddii la yidhaahdo waa shaafici in markiiba ay soo daadegto inuu yahay ashcari fi lcaqiida oo waxaad mooddaa in irtibaad iyo isku xir lagu sameeyey bayna ashaaficiya walashcariya arrintaasina waxaa u sabab u ah muta'akhiriinta shaaficiyada oo u batay inay caqiidadoodu tahay madhab alashaacira ama caqiidat alashaacira laakiin arrintaasi in sidaa loo iطlaaqo sawaab ma ahan waxaa jira a'imo fara badan oo mutaqadimiin iyo muta'akhiriinba leh oo ka mida min culamaa'i shaaficiya caqiidadooduna ay tahay caqiidat salaf oon ashaaciro shaqo ku lahayn bal naqdiyo radiye caqiidada ashaacirada a'immadaasina ma yare waa badan yihiin waxaana ugu horeeya a'immada shaaficiyada ee caqiidadoodu ay tahay caqiidat salaf alimaamu shaafici imaamu lmadhab الشhاaفiعي رaحimه اللaه عaqiidadiisa waa عaqiidaة السلف wa عaqiidaة الصaحاaبة والتaaبiعiina وmaن baعdaهm min أئmaة الهudى waxaa ka mid ah الmuزني oo ka mida min تalaamiid الشhaafiعي الإmaam إسmaaعيiل iبn يaحyى الmuزني ardadii shaafiعiga uu ka mid yahay caqiidadiisuna waa caqiidaة السلف waxaa ka mid ah alrabiic ibnu sulaymaan almuraadi waa min talaamiidi shaafici wa huwa calaa caqiidati salaf calaa caqiidati الصaxaaba waxaa ka mid ah abu yacquub yuusuf ibn yaxya albuwayti yuusuf ibn yaxya albuwayti waxaa ka mid a abulcabaas ibnu surayj oo aaday u soo qaataan shaaficiyada fii markay ka hadlayaan fi lfiqh caqiidadiisuna waa caqiidat salaf maha alaa ma aaminsana caqiidada ashcariyada waxaa ka mid a alimaam abu bakr ibn lmundir ibnu lmundir caqiidadiisa waa caqiidat salaf waa caqiidatu ahli الsunna waاljamaca waxaa ka mid ah imaamu اla'ima ibnu khusayma waxaa ka mid ah alimaam muxamed ibnu nasr almarwasi waa shaaficiyu اlmadhab caqiidadiisuna waa caqiidaة الsalaf waxaa ka mid ah alimaam abulqaasim allalakaa'i saaxibu sharx usuuli ictiqaadi ahli الsunna kitaab weyn uu leeyahay kitaab weyn ayuu iska leeyahay oo la yidhaahdo sharxu usuul ictiqaadi ahli الsunna waاljamaca aad iyo aad uuna u daneeya jaanibka caqiidada ahlu bidcana u radiya allalakaa'i raximah اllah min xayثu اlmadhab waa shaafici waxaa ka mid ah abu muxamed aljuwayni waalidu abilmacaali aljuwayni abulmacaali aljuwayni aabbihiis waxaa la yidhahdaa abu muxamed aljuwayni abu muxamed aljuwayni waa waalidka midka aabbaha ah iyo abulmacaali aljuwayni waa kala labo abulmacaali aljuwayni culamada ashaaciradu ka mid yaha laakiin abu muxamed aljuwayni oo waalidu abilmacaali ah waa radiyaa qolooyinka sifaadka ta'wiiliya oo ashaaciradu ay ka mid yihiin waxaana arrintaa daliilu ah wuxuu leeyahay risaalo la yidhaahdo annasiixa waxaa iska le abu moxamed aljuwayni risaalo la yidhaahdo annasiixa fi ihbaati alistiwaa walfawqiya ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد النصيحة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد عوان كان لفتر كيسا رد كوا شاعر محايا للرسالة عوان كذا وعيها culuwullaahi calaa carshihi in la sugo iyo qur'aanka inuu yahay xaraf iyo sawt ilaahay ku hadlay subxaana wa tacaala inuu yahay ashaaciraduna ma aaminsana in qur'aanka xarfkii xaraf iyo sawt uu yahay ama allah subxaana wa tacaala kalaamkiisu inuu yahay xaraf iyo sawt ma aaminsana hadallada abu moxamed aljuwayni uu yidhi waxaa ka mid ah fii hada alkitaab wuxuu yidhi waladii sharaxa allaahu sadrii fii xaali haaulaa'i shuyuukh waladii sharaxa allaahu sadrii fii xaali haaulaa'i shuyuukh aladiina awalu listiwaa'a bilstiilaa aladiina awalu listiwaa biاlistiilaa wاlnuzuul binuzuuli اlamri waاlyadayni biاlnicmatayni wاlqudratayni waاlyadayni biاlnicmatayni wاlqudratayn huwa cilmii ma fahimuu fi sifaati الrab huwa cilmi ma fahimuu fi sifaati الrab إila ma yaliiqu biاlmakhluuqiin fama fahimuu istiwaaءa yaliiqu bih wla nuzuula yaliiqu bih ولا يدين تليقان بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه فلذلك حرفوا الكلمة عن مواضعه وعطلوا ما وصف الله به نفسه هذا كان هذا الواضحة oo raddi ku ah shaacirada wuxuu leeyahay waladii sharaxa allaahu sadrii midka allah subxaana wa tacaala uu laabtayda u sharaxay fii xaali haaulaa'i shuyuukh shuyuukhdan xaalkooda shuyuukhduu sheegaya waaye ashaacirada culimmadooda aladiina kuwaas uu yidhi awalu listiwaa'a bilistiilaa istiwaha ku ta'wiiliyey alistiilaa wanuzuula nuzuulkana ku ta'wiiliyey binuzuuli lamri amarka soo degiddiisa walyadayni labada gacmoodna ku ta'wiiliyey binicmatayni waalqudratayn laba nicmay laba qudro ku fasiray huwa cilmi huwa shaygaas allah xabadkayga u sharaxay cilmii waa ogaanshahayga aan ogahay maa fahimuu inaysan fahmin qolooyinkan fii sifaati rab ilaahay subxaana wa tacaala sifaatkiisa maysan fahmin kamaysan fahmin ilaa maa yaliiqu bilmakhluuqiina ilaa wax makhluuqiinta u cunnama mooyaan waxaa keenay buu leeyahay inay sifaadka leexiyaan oy ta'wiiliyaan marka hore waxay ka fahmeen wax makhluuqiinta u cunnama macnaha tashbiihay ku dhacaan waaye marka hore walidaalika culamadu waxay ihahdaan kullu mucailin mushabbih mucail walba waa mushabbih maxaa yeelay intuusan sifaadka diidin ka hor ayuu tashbiih ka fahmay famaa fahimuu istiwaa'an yaliiqu bih maysan fahmin buu yidhi istawo ilaahay u cunnama walaa nuzuulan yaliiqu bih iyo nuzuul ilaahay u cunnama subxaana wa tacaala walaa yadayni taliiqaani bicadamatih iyo laba gacmoodoo alla subxaana wa tacaala cadamadiisa u qalma bilaa takyiifin walaa tashbiih kayfiyeyn la'aan iyo tashbiih la'aan falidaalika sidaa darteed maadaama fahamkaa qaladka ay fahmeen xarafuu lkalima can mawaadicihi hadalka boosaskiisa ayay ka leexiyeen wa cataluu maa wasafa allaahu bihi nafsah ilaahay subxaana wa tacaalana waxay ka anfiyeen wuxuu naftiisa ku sifeeyey ninka sidaa aaminsan caqiidadiisu ma taha caqiidat lashaacira maya caqiidat lashaacira waa ka beri maxaa yeele ashaacirada wuxuu radinaya w waa qolooyinku leeyahay yadeyn bay waxay ku fasireen binicmatayn waalqudratayn waa ashaacirada wuxuuna ka mid yahay min culamaa'i اlmadhab madhab الshaaficiya a'immada madhab shaafici waxaa ka mid ah oo calaa caqiidati ahli sunna waljamaaca ku sugan ashaacirana aan shaqo ku lahayn alimaamu samcaani abulmudafar asamcaani raximah llah saaxibu tafsiir waxaa ka mid ah almusanif almusanif yaa waaye ninka hadda aan u tarjumaynan imaamka hadda aan ka hadlayno abu cuثmaan aلصaabuni waxaa ka mid ah alimaam اlbagawi saaxibu macaalim الtanziil waa fi tafsiir waxaa ka mid ah alimaam almizi saaxibu tuxfaة اlashraaf وتهذيب الكمال وإمام كمد من علماء من أئمة الحديث مذهب كيس هو مذهب الشافعية لكن عقيدتي سوى عقيدة السلف وحكم ذا الإمام المؤرخ الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي حق مذهبك وشافعي المذهب laakiin caqiidadiisu waa caqiidatu ahli الsunna waاljamaca waxaa ka mid a alimaamu اlmufasir ibnu kaiir ibnu kaiir waa shaafici xagga madhabka laakiin min xayثu اlcaqiida caqiidadiisu waa maxay waa caqiidaة الsalaf aad iyo aaday u badan yihiin a'immada shaaficiyada ah caqiidadooduna ay tahay caqiidaة الsalaf الsaalix idan la rtibaaa bayna الshaaficiyati wاlashcariya irtibaad iyo isku xirnaasho kama dhexayso shaaficinimadu waa madhab fi lmasaa'il alfiqiya ku tacalluqa ashaaciro iyo ahlu sunna iyo kayrkoodba waa leeyihi ashaaciraduna waa caqiida yani waa firqa min alfiraqi addaalla wax iskaga xihanna ma jiraan alimaamu saabuni raximah اllah waa shaaficiyu lmadhab laakiin min xayثu alcaqiida kitaabkiisaa ka warramaya kitaabkiisay ku caddahay waxa uu aaminsan yahay raximah اllah asaabuni raximah اllah wuxuu dhintay taariikhdu markii ay ahayd afar boqol iyo afartan iyo sagaalkii hijiriyada wuxuuna ku dhintay magaaladii uu ka soo jeeday naysaabuur afar boqol afartan iyo sagaal bishii muxaram afarteedii waa sanadka uu dhintay alimaamu saabuni raximah اllah sababu wafaatihi sababta uu u geeriyooday culimmadii u taariikhaysay qaar ka mid aha sheegeen alimaamu dahabi wuxuu yidhaahday wa qaala cabdulkaafir fii taariikhi cabdulkaafir taarikh ku leeyahay cabdulkaafir baa wuxuu yidhi wuyuhi fii taariikhi xaka hiqaatu anna abaa cuثmaan kaana yacidu hiqaadku waxay soo naqliyeen anna abaa cuثmaana kaana yacidu abuu cuثmaan dad ayuu waaninayo wacdinayay fadufica ilayhi kitaabun waxaa markaa loo dhiibay asoo dadka wacdinaya kitaab warada min bukhaara kitaab ka yimid magaalada bukhaara ayaa loo dhiibay mushtamilun kitaabkaasoo kulansanaya oo ay ku jirto calaa dikri wabaa'in cadiim sheegidda cudur xun oo aada u weyn oo dadka asiibay بها على ذكر وباء عظيم بها أي ببخارى ليدعو لها si uu bukhaaro ugu duceeyo waxaa loo dhiibay warqaday ku qoran tahay in bukhaara cudur sidaas uu ka dhacay oo aad u daran oo dadka ku baabi'een waxaana loogu dhiibay liyadcuwa lahaa si bukhaara uu ugu duceeyo wa wusifa fi lkitaabi kitaabka waxaa lagu sifeeyo lagu dhex sheegay warqaddii macnaha waxyaabihii ku jira warqadaasi lagu sifeeyey waxaa ka mid ahaa anna rajulan acطaa khabaazan dirhaman ninbaa wuxuu siiyey nin khabaazah khabaaz waa midka wax duba muufada duba fakaana yazinu waa miisaamayey buu yidhi dirhamkii uu miisaamayo wasaanicu yakhbizu midka muufada dubayana muufadii ayuu dubaayay ninkii khabaaska ahaa ee foornada muufada lagu dubaay iska lahaa ayuu dirhamka u dhiibay dirhamkii dabcan zamanka waa la iska miisaami jiray ninkii khabaaska ahaa dirhamkuu iska miisaamayo kii saanica ahaa ee farsamada muufa samaynta ku dhex jirana muufadii buu dubaayay waa magaalada bukhaara waa waxa laga sheekaynayo walmushtari waaqifun midka muufada gadanayana waa taagan yahay waa meeqo qof waa saddex ninkii lacagta ka qaatay oo iska lahaa meesha ee lacagta miisaamanayay iyo midkii dubaayey muufada iyo midkii suganayay ee wax iibsanayay walmushtari famaata alaaatuhum fii saacatin saddexdooduba hal maray wada dhinteen kii wax iibsanayey iyo midkii laga iibsanayay iyo midkii muufada dubaayey hal saac gudahood ayay saddexdooba ku dhinteen yacni cudurka jiray ayaa baabi'iyey saddexdooda cudurkaasay u dhinteen macnaha waxaa lagu cabirayaa sida cudurka jira uu u faafsan yahay oo u baahsan yahy o dadka ugu baaba'ayaan zamanka falamaa qara'a alkitaaba asaabuuni markuu risaaladii akhriyey haalahu daalik arrinkaas ayaa aad ugu weynaaday arrin uu aad ugu weynaado ayay ku noqotay wastaqra'a min alqaari wuxuuna ka dalbay qaari ah inuu akhriyo afa amina aladiina makaruu sayi'aat alaayaat wa nadaa'iraha iyo aayaadkaas aayadaha la midka ah wa baalaqa wuxuuna ku xeel dheeraaday asaabuuni fi اtakhwiifi wاtaxdiir wuxuu ku xeel dheeraaday cabsigelin iyo digid uu dadka uu digaayo cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala macnaha wuxuu guda galay inuu dadka waaninayo oo uga digaayo ciqaabka alla subxaana wa tacaala iyo cadaabka ilaahay oo haddii dunuubta iyo macaasida lala yimaado ciqaabtaasi iyo cadaabkaasi wixii la mida ay imaanayaan wuxuuna akhriyey aayaad fara badan oo aayadda la sheegay ay ka mid tahay oo arrintaa ku saabsan waana ku xeel dheeraaday wa ahara daalika fiih arrintaasina asigay saamayn ku yeelatay arrintaasi aadka ugu xeel dheeraaday saamayn bay ku yeelatay saabuuni wa tagayara waa isbeddelay saabuuni raximahullah intuu hadlaayay wa qalabahu wajacu lbaطni waxaana ka qaalib noqday caloolxanuun caloolxanuunaa ku dhacay intuu hadlaayay wa unzila min almimbari mimbarkin ayaa laga soo dejiyey yasiixu asoo qaylinaya min alwajaci xanuun dartii nabaraa caloosha uga dhagay asoo aad caloosha looga hayo oo qaylinaya ayaa mimbarkii laga soo dejiyey fa xumila ilaa xamaam musqulaa loo naqliyey maadaama caloosha laga hayo waxaa laisiri bal musquusha amaba ku roonaadaa fa baqiya ilaa qariibi lmaqrib waa wuxuu sidaasuu ku baaqi noqday buu yidhi ilaa maqribka uu soo dhowaaday yataqallabu dahran libaطnin asoo gadgadoomaaya oo hore iyo gadaal isku gadinaya nabaraa ku dhegan qofku markuu nabar caloosha uga dhegan yahana horena uma jiifi karo gadaalna uma jiifi karo waa isrogrogayaa wa baqiya isbuucan hal isbuuc ayuu baaqi noqdo sidaa ahaa laa yanfacuhu cilaajun daaweynna aysan anfacayn muddadaas isbuuca ah wax daaweyntu waxba uma tarin fa awsaa waa dardaarmay wa waddaca awlaadah carruurtiisana waa sagootiyey wa maata waana dhintay raximahu llah wa sulliya calayhi caqiba casri ljumuca waxaana lagu tukaday salaada cas salaada casir ee jumcaha kadib yacni maalinka jumcaha casirkiisa kadib aa lagu tukaday raabica almuxaram bisha muxaram afarteeda wa sallaa calayhi ibnuh waxaana ku tukaday wiilkiisa abuu bakrin uma akuuhu abu yaclaa kadibna walaalkii abu yaclaa dad ku tukaday ka mid ahaayeen sheikha marka raximahullah sababtaasoo u dhinta bay leeyihin culummadu geeridu hadday timaaddo dabcan sababaan loo yeelayaa wayna dhacdaa mararka qaar uun faj'a iyo biduuni sabab inuu qofku u dhinto mararka qaarna uun waxbaa lagu sababaya alimaamu saabuuni raximahullah arrintaasuu sababsaday markuu dhintay asaabuuni sida macruufka ah culummada qaar ka mida ayaa waxay u sameeyeen waxa loo yaqaano arritaa bimacnaa hadallo ay ku ammaanayaan oo ay geeridiisa uga hadlayaan iyo gabayo ay ku ammaanayaan waxaa ka mid ah culummada ritaaga u sameeyey abulxasan cabduraxmaan ibnu muxamed addaawuudi cabduraxmaan ibnu muxamed addaawuudi waxaa ka mid ahay abyaadda uu oo u tiriyey owda alimaamu alxabru ismaaciilu owda alimaamu alxabru ismaaciilu lahfii calayhi laysa minhu badiilu lahfii calayhi laysa minhu badiilu laysa minhu badiilu bakat الsmاء واlأrض yوma wafatihi bakat الsmاء والأrض yوma wafatihi وbakى عalayhi الwaحي والتنزيل والشمس والقمر المنير تناوحا والشمس والقمر المنير تناوحا حزنا عليه وللنجوم عويل والأرض خاشعة تبكي شجوها ويلي تولول أين إسماعيل والأرض خاشعة تبكي شجوها ويلي تولول أين إسماعيل أين الإمام الفرد في آدابه أين الإمام الفرد في آدابه ما إن له في العالمين عديل ما إن له في العالمين عديل لا تخدعنك من الحياة فإنها لا تخدعنك من الحياة من الحياة فإنها تلهي وتنسي والمنى تضليل وتأهبا للموت قبل نزوله وتأهبا للموت قبل نزوله فالموت حتم والبقاء قليل علي أود الإمام الحبر إسماعيل وهذا عي أردنتي الإمام الحبر إسماعيل الحبر والعالم وبكى لهفي عليه لهفي بمعنى ومرغدة يحزنك calayhi murugadaydu waxay ahaatay buu yidhi asiga dushi macnaha waa aadaan uga murugoonaya laysa minhu badiilu ma jira buu yidhi waa cid asiga beddelaysa qof beddeli karta fadligiisa iyo cilmigiisa oo maqaamkiisa istaagi kartahay lama arko bakat isamaa waalardu yowma wafaatihi waxaa ooye buu yidhi samada iyo dhulka maalinkii la oofsaday ismaaciil wa bakaa calayhi alwaxyu waatanziilu waxaana u ooyey buu yidhi waxyigii iyo tansiilkii waxyigii iyo munasalkii ilaahay soo dejiyey waa u ooyeen ismaaciil waashamsu waalqamaru qoraxda iyo dayaxa almuniiru dayaxii almuniiru iftiimaye tanaa waxaa way u baroorteen xusnan calayhi murugo darteed loo murugoonaya ismaaciil walilnujuumi cawiilu xidigaduna xidiguhuna wuxuu yidhahdee waxay leeyihiin dhawaaq ayaguna ay u dhawaaqayaan oy la qaylinayaan geerida ismaaciil waa mubaalaqaadka shucarada macnaha wuxuu ka wadaa aadaa loo dareemay geeridiisa waalardu arladuna way oysay khaashicatan xaalay tahay mid khushuucsan tabkii shajwaha waylii tuwalwilu ayna ismaaciilu xaalay tahay mid khushuucsan ayay qordha dhulku dhulku wuxuu arladu way oysa buu yidhi xaalay tahay mid khushuucsan tabkii shajwaha waylii way oynaysaa buu yidhi ayadoo markaa ku dhawaaqaysa oo dhahaysa waylii hooggaygii tuwalwilu yacnii way ka walwalaysaa oo murugo ayay ka muujinaysaa arrinka waxayna leedahay ku celcelinaysaa ayna ismaaciilu ismaaciil aaway aaway ismaaciil yacni asaabuni ayna alimaamu aawa imaamkii alfardu fii aadaabihi ee keligii ahaa fii aadaabihi aadaabtiisa dhexdeeda xagga aadaabta imaamkan lagu gaarin ee keliga ku ahaa fi laadaab aaway maa in lahu fi lcaalamiina cadiilu ma lahan buu yidhi caalamiinta qof asiga u dhigma fii casrihi buu ka wadaa yacnii zamankaas uu joogay cid u dhigantay caalamiinta kuma jirin buu yidhi laa takhdacanka labadan beedu u dambaysa waarka waa waana iyo wacdi laa takhdacanka yaysan ku khiyaanin oo ku dhagrin muna alxayaati yadadiilooyinka ad nolosha fa innahaa yadadiilooyinka noloshu tulhii wa tunsi way ku mashquulinaysaa wa tunsii wayna ku hilmaamsiinaysaa aakhiray ku hilmaamsiinaysaa daacaadkay kaa mashquulinaysaa waalmunaa tadliilu yadadiilooyinkuna waa baadiyayn waa ku luminayaan hadduu qofku raaco himmadiisa iyo waxyaabaha uu yadadiilaynayo rabo waa ku baadiyoobaya wa ta'ahaban u diyaargarow lilmowti geerida u diyaargarow qabla nusuulihi intuusan soo degin ka hor geeri u diyaargarow intaysan imaan geeridu falmowtu geeridu xatmun waa mid laasima qof walbaahi waa dhimanaya walaa shaka fii daalik waalbaqaa'u qaliilu baaqinimaduna wuxuu yidhaahday qaliilun waa mid yar yacnii inta la joogaayo adduunyadu waa wax yar geeriduna waa xatmi oo waa laasim waa mid qof walba ku imaanaysa oo ku dhacaysa gabayada markaa lagu ammaanay way badan yihiin alimaamu saabuuni raximahullah laakiin abyaadan ayaa ka mida ee uu tiriyey addaawuudi raximahullah alimaamu saabuuni raximahullah markuu dhimanayey wuxuu sameeyey wasiya iyo dardaaran uu qoray dardaarankiisu waa dheeraa laakiin wasiyadoo dhammaystiran waxaa sheegay asubki raximahullah fii طabaqaati shaaficiya daraf yar oo ka mid ah ayaan ka akhrinaynaa waa wasiyo laftirkeeda mudan in la diraaseeyo oo caqiido u badan wuxuu wasiyadiisa ku bilaabay hada ma awsaa bihi ismaaciil ibn cabdiraxmaan ibni ismaaciil abu cuhmaan asaabuuni alwaacid hadalkiisa waa akhrinaynaa qofka raba masdarkan uu ka raadsanaya طبقات الشافعية الكبرى ومجلدك أما جزء أفراد لبا لبا اسكو جنا لبا لبا جزء أفراد يا شناد أيو كان كوكو بن يهي وقيبت هوري أفراد صفحة ولبا بغل سديتا يشن لبا بغل سديتا يشن وعير هذا ما أوصى به إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني الواعظ alwaacid waa mid kada dadka wacdiya hayru lmutacid oo aan ahayn buu yidhi mid waana qaata dadkuu wacdiyaahe asagu ma waana qaato almuuqid waa mid dadka baraarujiya oo kiciya hayru lmutayaqid oo asiga aan ahayn mid baraarugsan oo soo kaca alaamir waa midka dadka amra hayru lmu'tamir oo aan fartoomin asiga laftirkii wixii la amray azaajir waa mid dadka xumaanta ka sajriya hayru lmunzajir asigana aan ka reebtoomin xumaanta almutacalim waa midka waxbarta almuctarif ee waxgarta wax ictiraafa almundiru ee digaya almukhawifu ee cabsi gelinaya almukhalitu iskuna daraya camal saalix iyo camal xun xumaan iyo wanaag ba mid isku darayaan ahay buu yidhi almufrid ee tafriid iyo gaabin la yimaad almusrif ee xadgudba almuqtarif lisayi'aat ee sayi'aadka la yimaada almuqtarif ee darsada xumaanada alwaasiq maca dalika biraxmati rabbi ee ku kalsoon asagoo waxaasoo dhan ay ka dhaceen midka ku kalsoon waya naxariista rabbigiisa alraaji limakfiratihi ee rajaynaya ilaahay dembi dhaafkiisa almuxibu lirasuuli illaah sala allahu calay wasalama ee jecel nebiga calayhi salaatu wasalaam wa shiicatihi iyo ansaartii nebiga addaaci nnaas ila atamasuk bisunnatih dadkana ugu yeera inay sunnada nebiga qabsadaan wa shariicatihi iyo shariicada nebiga sala allahu caleyh wasalam warkaanoo dhan sheikha wuxuu leeyahay waa min baab alhadm waaltawaaduc sifaadkan shiikhu markuu isku sheegaayo macnaheedu maaha inuu sidaa yahay alimaam ibn cuthaymiin raximah ullah ayaa wuxuu yidhaahdaa markaad tawaaducayso haddaad tawaaducayso waxaa lagu hor tawaaducaa buu yidhi dalabatulcilmiga iyo dadka wax fahmaaya ee ku ximbaari kara inaan arrinkan tawaaduc yahay laakiin wuxuu yidhi haddaad caamo inta hor istaagtid tidhaahday aniga jaahilan ahay waxay ku leeyihiin buu yidhi haddaad jaahil tahay fariiso maxaa la istaagtay tawaaducba u fahmi maayaan waxay ku leeyihin naga fariiso haddaad jaahil tahay adaaba isa sheegaye maxaa meesha uga kacday laakiin culummadu waxay fahamsan yihiin iyo dalabatulcilmiga markay culummada sidaa leeyihiin inaysan sidaa ahayn mutawaadiciin ay yihiin oo ay tawaaducayaan waa min baabi hadmi nafs waa min baabi tawaaduc wuxuu leeyahay aniga aamiran ahay hayru mu'tamir azaajir hayru munzajir sidaasna ma ahayn alimaamu saabuni raximahullah laakiin taa waxay tusinaysaa ikhlaas waxay tusinaysaa tawaaduc qofkii ilaahay subxaana wa tacaala u tawaaducan ilaahay waa kor yeela allah subxaana wa tacaala ilaahay waa allah subxaana wa tacaala waa kor yeelay dikru ismaaciil asaabuuni raximah llah marka warkaan tawaaduc waayo awsaa wuxuu dardaarmay ismaaciil asigaa wuxuu iska dhigayaa yacnii qof maqanoo laga warramayo kale awsaa wuxuu dardaarmay wahuwa yashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ilaahan waaxida axada farda samadan wuxuu u dardaarmay ismaaciil asagoo qiraya towxiidka ilaahay subxaana wa tacaala keligii inuu yahay qirsan wax wadaaga uusan lahayn alla waaxida uu yahay fardi uu yahay samadan uu yahay asamad asayid alladii yasmudu ilayhi alkhalaa'iq waa midka khalaa'iqda ay u qasdaan xaajaadkooda iyo danahoodan ay ula qasdaan ay ka baryaan lm ytkid صaaxibaة wlaa walada wlam yushrik fii xukmihi axada ilaahay subxaana wa tacaala saaxiibay waladna ma yeelan xukunkiisana cidna ilaahay cid la wadaagta ma lahan oo cidu wadaajiyey xukunkiisa ma jirto alأwl alaakhir alظaahir albaطin alxayu alqayuum albaqi bacda fanaaءi khalqi wuxuu tihi magacyada ilahay qaybo ka mid ah almuطalicu calى cibaadihi alcaalimu bkhafiyaati اlguyuub alkhabiiru bdamaa'ir اlquluub almubdiu almuciid algafuuru alwaduud du lcarshi almajiid facaalu lima yuriid laysa kamilihi shayun wa huwa asamiicu albasiir huwa mowlaana fanicma almowlaa wa nicma alnasiir yashhadu bidalika kullihi maca ashaahidiin wuxuu qirayaa arrimahan oo dhan maca shaahidiina kuwa qiraya macood muqiran bilisaani xaaluu yahay mid carabkiisa ka qiraya can sixati ictiqaadin wa sidqi yaqiinin ayadoo markaa uu ka soo fulayo caqiide saxiixa iyo yaqiin dhab ah wa yataxamaluhaa can almunkiriina aljaaxidiin wa yucidduhaa liyowmi اddiin wuxuu ka ximbaarayaa buu yidhi kuwa munkiriinta ah ee inkiraya ee diidan wuxuuna u diyaarsanayaa liyowmi اddiin maalinta abaalmarinta yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim yowma laa yugnii mowlan can mowlan shayan walaa hum yunsaruun ila man raxima allah inahu huwa alcaziizu alraxiim wayashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh arsalahu bilhuda wa diini alxaqi liyudhirahu cala diini kulih walow kariha almushrikuun kadib wuxuu guda galay masaa'il alcaqiida wayashhadu ana aljannata xaqun ila aakhirihi caqiidadan ama wasiyadan aakhirkeeda ayuu yidhi awsaa bihada kullihi ismaaciil ibn cabdiraxmaan asaabuuni ilaa awlaadihi wa ahlihi wa asxaabihi wa mukhtalifati majaalisihi ismaaciil wuxuu arrimahan oo dhan u dardaarmayaa ilaa awlaadihi carruurtiisa wa ahlihi iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa wa asxaabihi iyo saaxiibadiisa wa mukhtalifati majaalisihi iyo kuwa majaalistiisa isku dhaafdhaafa muxuu ka wadaa mukhtalifati majaalisihi waa dalabadiisa macnaa dadka ardadiisa ah ee majaalistiisa isku dhaafdhaafaya ee marna imaanaya marna ka tegaya dhammaan sidaasuu u dardaarmay asaabuuni raximahullah caqiidada oo ama wasiyadani dardaarankaana wuxuu ku jamciyey ama yani in badan oo masaa-isha caqiidada ka mid a u le waxaasuu rumaynaya waxaasuu aaminsan yahay waxaasuu caqiideysan yahay caqiidadiisa saxiixa ah ee uu aaminsan yahay ayuu halkan ku sharaxay raxmat ullahi calayhim intaa waxaan uga gaabsanaynaa asaabuuni tarjamadiisa daatiga ee shakhsiga kitaabka caqiidat salaf wa asxaabi alxadiid kitaabkan culimmadu way ammaaneen waxaa ka mid a ahlulcilmiga kitaabkan ammaanay alimaam الdahabi raximah اllah fi الsiyar wuxuu yidhi walaqad kaana min a'imaةi اlأhar iyou leeyaha walaqad kaana saabuni ula jeedaa saabuni wuxuu ka mid yaha buu yidhi min a'imaةi اlأhar min a'imaةi اlأhar muxuu ula jeedaa min a'imaةi اlxadiiث واlأhar lahu muصnaf fi الsunnة wuxuu leeyahay wuu yidhi musanaf iyo kitaab uu ka alifay fi الsunna wa اctiqaadi الsalaf iyo caqiidadii salafka kitaabkaas waa kitaabkee kanuu sheegaya maa ra'aahu munsifun ilaa wاctarafa lah kitaabkan ma arko buu yidhi qof munsifa almunsif waa qofka qof caadila oo insaaf iyo cadaalad samaynaya kitaabkani ma arko ilaa wاctarafa lah ilaa waa u ictiraafaa oo waa u qiraa muxuu u qirayaa wuxuu u qirayaa fadli wuxuu u qirayaa cilmi wuxuu u qirayaa sixat اlictiqaad imaamka inuu yahay imaam caqiidadiisu ay tahay caqiida saxiixa oo caqiidadiisu ay tahay caqiida saxaaba ridwaan ullaahi calayhim qofka kitaabkan arka oo akhriyo fiiriya oona munsifa munsif yaa ku baxaya munsif waxaa ku baxaya mutacasif mid ah oo quluwi samaynaya ama taksiir samaynaya oo aan caadil ahayn kaasaa ku baxa kaas hadda warkiisu qabasho ma lahan ictibaarna ma laha laakiin qof walba munsifa oo caadila oo kitaabkan arka wuxuu u qiraya u ictiraafayaa imaamkan fadli wuxuu u ictiraafayaa cilmi fara badan iyo caqiido saxiixa الذahabi raximah اllah wuxuu ka soo naqliyey aljuwayni inuu yidhi kuntu bimakata ataradadu fi اlmadaahib maka ayaan ku sugnaa buu yidhi ataraddadu fi lmadaahib waxaan ku dhex noqnoqonaya buu yidhi madaahibta fara'aytu nabiya sala allahu alay wasalam nebigaan arkay waan arkay wuxuu la jeedaa waa fi ru'ya faqaala lii wuxuu igu yidhi calayka biictiqaadi ibni saabuuni waxaad laasimtaa caqiidada ina saabuuni ina saabuuni caqiidadiisa laasimo ayada ku dhag oo ku dhaqan oo aamin waxa kitaabkaa ku jira laakiin arrintan xukun miyaa ka dhalanaya xukunka dhalan maayo caqiidada uu alifa alimaamu saabuni inay tahay caqiida saxiixa deliil uma aha warkan warkan war riyaa waaye riyaduna waana la tacbiiriya waa la fasiraa hadda in la fasirana meeshaa laguma sheegin waxa keliya xaqa ahna waa ru'ya alambiyaa wixii ambiye ka soo hara ru'yadooda xaq laasima maaha way noqon kartaa sawaab way noqon kartaa wax qalada waxay noqon kartaa daahirkeeda in lagu fasiro waxay noqon kartaa daahirkeeda waxaan ahayn in lagu fasiro markii la cabirayo riyooyinka calaa kulli xaal tan xadiid waayo la dhihi maayo nebiga calayi slatu salaam amray in caqiidadan la qaato sax maa riyooyinkana waxba laguma dhiso laakiin kitaabkan inuu yahay kitaab qayima caqiidada uu ku sheegaya alimaamu saabunina inay tahay caqiido saxiixa waxaa u markhaati kacaya alkitaab wasunna wa aqwaal asaxaaba ridwaan ullaahi calayhim taasaana ugu filan sharaf iyo fadli iyo inuu yahay kitaabkan kitaab lagu kalsoonaan karo kitaabkan caqiidatu salaf waa ka duwan yahay kutubtii hore caqiidada ee aan soo dhiganay jaanibu uga duwan yahay ma aha waxaan ka hadlaya dhanka masaa-isha laakiin kitaabkan aahaartiisa iyo axaadiistiisu waa bilasaaniid sanadka wuxuu ka bilaabmayaa asaabuni ilaa cidda hadalka uu ka warinayo ila اnabiyi salى اllahu alayh wasalam mar waa ilى الصaxaabi mar waa ilى الtaabici sidaasuuna ku keenaya waa bilasaniiduu ku warinaya axaadiida uu shiiku raximah اllah fii hada kitaab ku sheegay waxay iskugu jiraan kuwa صaxiixa iyo kuwa ضaciifa intaba laakiin xadiid walba marka aan marayno ayaan in sha allahu tacaala ka hadli doonaa in sha allah muqadimada waxaan u dibdhiganaynaa habeen dambe caawa waxaan ku kaaftoomaynaa tarjamada imaamka iyo kitaabka wixii ku tacalluqa wallaahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin